بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdilwaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan baabu dikri mawaddati acdaa illah kan wuxuu u baab yahay sheegid la sheegaayo iyo ka hadal laga hadlaayo in cadowga alla la jeclaado xukunka ay leedahay iyo wa qowlillahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaana waayadahum biruuxin minhu ilaa aakhir aaya yo alle qowlkiisa uu yidhi heli maysid qolo rumaysan allah iyo maalinkii dambe oo aakhiro ah oo jecel dadka alle la collaytamay rasuulkana la collaytamay walow kaanuu haba ahaadaan dadkaas alle la collaytamaaya ee alle ka hor yimid ee mushaaqiinta ah aabbaa'ahum aabbayaalkii iyaga dhalayba ha ahaadaane haddayba cadow alle yihiin jeclaan maayaan aw abnaa'ahum ama wiilashoodaba ha ahaadaane ay dhaleen aw ikhwaanahum walaalahood ha ahaadaan aw cashiiratahum qaraabadoodii dhoweydba ha ahaadaane ulaa'ika kuwaas aan cadowga alle jeclaanin kataba fii quluubihim aliimaana alla wuxuu u xukumay qalbiyadooda iimaan oo uu qoray waayadahum biruux minhu ruux xaggiisa ka ahaatana alla waa ku xoojiyey xujo iyo nuur iyo hanuun wayudkhiluhum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha radia allahu canhum waraduu canhu ulaa'ika xisbu ullah yaa alla u yihi kuwaasi waa xisbiga alle yani ciidanka alle iyo owliyadiisii uu jeclaa isagu iyaguna jecel ee alla u gargaarayey iyaguna alla maaragtay diintiisa u gargaarayay alaa ina xisb allahi hum lmuflixuun xisbiga alle waa kuwii guuleysta adduunyo iyo aakhiraba waxaana kasii horeysay in alla uu janno gelinayo oo jannada ay ku waarayaan allana uu ka raali noqday oo adduunkii ay ku ateeceen iyaguna ay alle ka raali noqdeen aakhirada nicmada weyn ee uu maaragtay siiyey marka maadaama la yidhi ma helaysid qolo alla iyo maalinkii dambeeyey rumaysan oo cadowga alla jecel macnaheedu waa maxay waa inay xaaraan tahay weliba dembi weyn ay tahay sheikhu kabaa'ir buu ka hadlayaa in cadowga alla la jeclaado qof alla neceb oo alla cadow u ah ma aha inaad jeclaato mana kuu bannaana waa inaad necbaataa oo alla dartii aad u necbaataa marka waa waajib iimaankii ka mida qof ka tegay qofkii cadowga alla jeclaada waana xaaraan weynna waa uu ku dhacay iyo wa qowlihii alla qowlkiisa uu yidhi qul in kaana aabaa'ukum waabnaa'ukum waikhwaanukum waaswaajukum wacashiiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين waxaad ku tiraahdaa baa leeyahay dadka hijradii kadib dhacay oo daarulislaam inay usoo haajiraan kadib dhacay haddii la joogitaanka aabbayaalkiin haddii la joodi haddii la joogitaanka aabbayaalkiin iyo ilmihiinna iyo walaalihiin iyo haweenkiinna iyo qaraabadiinii dhoweyd iyo xoolo aad kasbateen iyo ganacsi aad ka baqaysaan inuu baaro oo socon waayo maadaama waqtiyada maaragtay dadku isu yimaado oo mawaasimta ah ay ganacsigooda maaragtay ka faa'iideysan jireen haddii ay beledkooda ka baxaan oy ama hijro u baxaan ama maaragtay jihaad u baxaan dee tijaaradii way baaraysaa ma soconayso iyo wamasaakinu tardownahaa guryo aad raalli ka tihiin oo idin cajabinaya haddii intaasoo dham ay yihiin axaba ilaykum kuwa laydinkaga kalgacayl badan yahay idinka agtiina min allahi wa rasuulihi alla iyo rasuulkiisa oo aad waxaa ka jeceshihiin alla iyo rasuul yani waxaad hormarinaysaan la joogitaankii aabbayaal iyo ilmihii iyo walaalihii iyo qaraabadii iyo zawjaadkii iyo iyo ganacsigaasi wax noocaas oo kale ayaad ka hormarinaysaan alle iyo rasuul iyo wajihaadin fii sabiilihi in alle jidkii jidkii iyo an iyo in alle jidkiisi lagu jihaado yaad ka hormarinaysaan haddii marka xaalkiin uu sidaa yahay fatarabasuu suga xataa yaatiya allahu biamrih ilaa alla amarkiisi uu ka keeno oo furashadii maka lagu fasiray salaf badan ku fasireen culamada qaarkoodna ay leeyihin cadaabkii alle intuu ka yimaado bal suga wan cadaab baa la kulmaysaan waa haddii maka la furtana hadda wixii gardarna waa la edbinaya waa macnuhu haddaysa toobad keenin alla usoo noqon wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiina allana qowmka faasiqiinta ah ee taacadiisi ka baxay ee mushrikiinta maaragtay xiriiriya jeclaada ee waxaa lasoo sheegay jacaylkooda ka hormariya jacaylkii alle kuwaas alle ma hanuuniyo sheekh fusan wuxuu leeyahay baabkaani wuxuu ku tacalluqaa mas'alada jacaylka iyo naciibka laakiin waa uun sii caddaynaya arrinkiibaa maaragtay loo kordhinaya caddayn dheeraad ah aayadda marka uu shiikhu soo arooriyey waxay daliil u tahay in gaaladii oo la jeclaadaa ay ka hor imaanayso iimaankii siaad u jeclaan kartaa buu leeyahy sheikhu qof alle iyo rasuul la collaytamay alle iyo rasuulna ay necab yihiin qofka muuminka waxaa asal u ah inuu jeclaado duulka alle iyo rasuul ay jecel yihiin dadka muuminiinta marka waa saas dhaqankoodu marka waxaa la doonayaa inaadan jeclaanin dadka alle iyo rasuul la collaytamay aabbaha iyo ilmahaaday walaalaha iyo qaraabadaadaba ha ahaadaane haddii marka amarka alle aad qaadato oo aadan cadowgaas jeclaanin oo aad alla dartii u nacbaato waxaa kugu dabaqmaya qowlkan alla uu yidhi ulaa'ika kataba fii quluubihim liimaana alla wuxuu maarata qalbiyadooda ku qoray oo u qoray yani qadaa liquluubihim iimaan yo alla u qoray waxaa la sheegay buu leeyahy shiikhu in aayaddan ay kusoo degtay abu cubayda ibn jaraax allah ka raali noqdee markii uu aabihii dilay dagaalkii beder waxaa la sheegay aabuhu inuu soo doontay isaga oo uu si gaara u raadsanayay aabihii marka wuxuu ahaa gaal mushrik ah oo muslimkii la dagaalamaya markaasa waxaa dilay abu cubayda oo wiilkiisii ah wuxuuna u dilay ninkaa dhibka usoo labistay oo mid muslimka dhib usoo labistay gaalkana ah inuu ka difaaco muslimkii u dilay aabbanimadii iyo inuu maaragtay ilmihiis yahay iyo kuma aanay xambaarin inuu maaragtay jihaadkii alle maaragtay ka qeyb qaadan waayo saa darteed alle wuxuu yidhi walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum yani duulka ay macnaha ka hormarinayaan jacaylkooda alle iyo rasuul ay ka hormarinayaan haba ahaadeen abayaalkoodii iyo ilmahoodii iyo walaalahoodii iyo qaraabadoodii aayaddan labaad ee suuratu towba ee shiikhu soo arooriyey markuu sheekh fuusaan fasira wuxuu yidhi aayaddani waxay ka hadlaysaa dadka hijrada ka tegey iyagoo maaragtay la xajeclaysanaya waddankoodii ama xoolahoodii ama caruurtoodii ama waxay ka hadlaysaa aayaddu dad jihaadka alle ka tegey ama hijradii iyo jihaadkii labadiiba ka tegey oo ka doortay dhul iyo xoolo iyo owlaad qofkaas marka wuxuu ka mid yahay dadkii adduunyo jeclaanteed ka hormariyey jacaylkii alla la jeclaa yani caadi ahaan iyo dabiico ahaan waxyaabaha sideedda ah ee aayadda suura tooba ay sheegtay dadku way jecel yihiin maxabo dabiiciyay jecel yihiin oo jacaylka qofka muslimka uu jeclaanayo waxaas lagula dagaalami maayo laakiin waxaa lagula dagaalamaya oo wax looga sheegaya haddii jacaylkooda uu ka hormariyo jacaylkii wixii alle iyo rasuul ay jeclaayeen oo ah jihaadkii iyo hijradii sidaa darteed alle wuxuu yidhi fatarabasuu suga waxaa idinku dhici doono ciqaabkii alle ah waa la hadadayaa marka sidaa darteed alle wuxuu yidhi xataa yaatiya allahu biamrih ilaa alla uu ka keeno amarkiisa oo ah in muslimiintii loo gargaaro kadibna waad ka shallaayi doontaan wixii idinka dhacay ayadan marka waxay ka hadlaysaa dadka hijradii iyo jihaadkii ka haray iyaga oo waxaasi ay la weyn yihiin lasoo sheegayoo adduunyada ah iyo wa qowlii alla qowlkiisa uu yidhi walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar ha u iilanina kuwa daalimiinta ah ee mushrikiinta ah oo markaa naartii ay idin taabato oo idin asiibto naartii oo taasi ay sababin kugu noqoto oo yeelashadii aad u yeelateen gaaladaas in naartii aada gashaan ibnu cabaas baa ku fasiray sidaas almushrikiin ku fasiray sidii laga wariyey culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen aayaddu waa caam oo si guud bay daalimiinta uga hadlaysaa daalim oo dhan bay ka hadlaysaa waxaa soo gelaya waxaa soo gelaya marka in loo jilcanaado daalimiintii oo aan munkarkoodii lagu inkirin iyadoo awood la leeyahay ama siday u labistaan oo kale loo labisto ama maaragtay sheegooda iyo magacooda la weyneeyo ama lala fadhiisto nimanka daalimiinta ah iyadoo wax maaragtay sabab sharciya aanu meeshii jirin sida culamada mufsiriinta qaarkood ay ku fasireen aayadda shekfosaan marka wuxuu leeyahay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu waxaa laga wadaa gaaladii ha u iilanina marka rukuunku iilashadaas waxay tahay rukuunkaas iilashadu waxay tahay waa jacayl iyo qalbigiioo maaragtay u leexda dhinacooda jacaylkaas iyo iilashadaasi wax yarba ha noqdaane alla wuxuu marka naga reebayaa inaan mudahano u sameyno dadka mushrikiinta ahaa oon u jilaacno jilaac nagu xambaaraya inaan sharcigii qaar ka mid aan ka tagno marka qalbigiina ha u leexinina nimanka gaalada ah oo jacayl iyo xiriirin iyo gargaar iyo ayidaad iyo aada u samaysaan oo fatamasakum naaru markaa naarta ay idin taabato goodi aada u daran baa ku jira marka aayaddaas sababtoo gaaladii qofkii maaragtay u leexda oo u yiisha naar buu geli doonaa maalinka qiyaamo qofka muslimkaana waxaa asal u ah inaanu gaalada u leexanin ee uu mu'miniinta dhinacooda aado alla wuxuu yidhi laa yattakhidi almu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin mu'miniintu yaanay gaalada ka dhiganin kuwo la jecel yahay sukaayo la jecel yahay muminiinta ka sokow intay muminiinta ka tagaan ay gaaladii maaragtay xiriirinayaan oo jecel yihiinoo maaragtay naasixiin u yihiinoo u gargaarayaano kala qeyb qaadanayaan muslimka dhibkiisa waman yafcal daalika qofkii maaragtay awliye ka dhigta dadka gaalada ah oo sokeeye la jecel yahay ka dhigta falaysa min allahi fi shay alla xaggiisa waxba kama ah alla beri buu ka yahay ilaa an tattaquu minhum tuqaatan inaad sidaa u samaysaan moogiye iska ilaalin aad iska ilaalinaysaan oo maaragtay ay idinka xoog badan yihiin oo aada xoogaa shartooda iska kala ereynaysaan oo markaa hadal qabow iyo waxaa dabacsan aad kula hadashaan shiikhu marka wuxuu leeyahay waxaa ku jira aayaddaas ka beri noqosho laga beri noqonayo dadka gaalada ka dhigta ooliyo oo muminiinta ka taga tuqaatana maxaa laga wadaa waa mudaaraad uun oo shartoodii baa la rabaa muslimka in laga difaaco taasina way bannaan tahay marka loo baahdo arrinkaas gaar ahaan marka dhibku uu aada u badan yahay marka dhibkii weynaa ayaa waxaa lagu difaacaa dhib yar oo la sameeyo marka labada dhib haddii midna weyn yahay midna uu yar yahay kii yaraa in lagu dhaco si kii weyna loo difaaco waa ogolyaha sharcigu daruura ay timaado waqaala abulcaaliya laa tardaw biacmaalihim abulcaaliya maruu fasira aayaddaas walaa tarkanuu ila ladiina dalamuu fatamasakum annaaru wuxuu yidhi gaalada waxa ay sameynayaan gaaladu waxa ay sameynayaan ha ku raali noqonina وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تميلوا إليهم كل البيل في المحبة ولين الكلام والمودة هؤلاء لننا نمكا قال هذا آه إلى شر ميسرا حق جعيلك يا هذا الكيو لو جلعيو يا محبتي عن ابن مسعود رضي الله عنه على قوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري رسولك الله صلى الله عليه وسلم إنه يري المرء مع من أحب قفكو wuxuu aakhiro la joogayaa dadkii uu jeclaa akhrajaahu bukhaari muslim baa weriye sheekh fawsaan marka labada asar iyo xadiidku markuu sharaxayay wuxuu yidhi soo marba mid ka hadlaya qowlka abulcaaliya oo laa tardaw biacmaalin buu leeyahay markii la yidhi gaalada ha u yeelanina yani camalkooda ha ka raali noqonina uu ku fasiray macnaha laa tarkanuu unbaa laga wadaa buu leeyahay marka waa weji wejiyadii aayadda lagu fasirayay ka mid ah hadalka ibnu cabaas iyo hadalka ibnu mascuudna iyaguna waa unfasiraad marka xaasilku wuxuu yahay buu leeyahay ha u yeelanina nimanka gaalada ah ammaan aad ammaantaan iyo weyneyn aad weyneysaan iyagii sababtoo ah waxa la wixii ku gaarsiinaya gaalid in la weyneeyo waxay ka mid tahay iilasho loo iisha iyagi iyo leexasho loo leexday hadallada marka laga soo guuriyey saxaabadana macaanida aayadday soo gelayaan hadalkii loo jilcinayey iyo jacaylka la jeclaanayey iyo waxyaabaha kale maaragtay ay ku jiraan gaaladii la weyneynayo ama mudaahano loo sameynayo yaa soo wada gelaya waxaana farqi udhexeeyaa buu leeyahy shiikhu wax mudaahanada la yihah iyo wax mudaaraadka la yidhaahdo mudaahanadu marna uma banaana sida inaad ka tanaasusho wax kamid a arrimihii diintaada sida in lagu yidhaahdo oo kale ha dukanin haddii marka aad qofkii ha dukan yiri aad ka yeesho dee mudaahanay noqonaysaa taasi dantay lahaayeenna waad u fulisi alle wuxuu yidhi wadduu low tudhinu fa yudhinuun nimankaa gaalada ahi ee xaqi beeniyey waxay jecel yihiin inaad jilcanaato oo fa yudhinuuna iyaguna ay kuu jilcaan saxaabada qaar waxaa laga wariyay inay ku fasireen iyo salafka qaarkood low takfuru fa yakfuruun inaad gaalowdo oo iyaguna markaa ay gaaloobaan marka inaad diin ahaan u jilcanaato oo iyaguna diin ahaan u jilcanaadaan taasay qaarkood jeclaadeen waxaa kaloo lagu fasiray waxay jeclaadeen inaad waxaas macbuudaadkooda iyagu ay caabudayaan aad u leexato dhinacooda oo aad ka tagto xaqa aad ku taagan tahay oo markaa ay kula saaxiibaan oo ay wax kula qabsadaan dabar isagu wuxuu rajaxay in laga wado aayadda inaad u jilcanaato oo aad ka yeesho in macbuudaadkoodii aad u yeelato oo marka iyaguna ay ku jilcanaadaan oo aanay maaragtay waxba kaa qashqashin macbuudkii aad caabudaysa marka gaalnimada lafteeda maxaa keenay waa un jileecaad jilcanaatay mogta mudaahanadu waa jileecay ka socotaa waa qofkii maaragtay dhinaciisa inuu jilcanaado oo aanu ku adeygin diin diinkiisi asal ahaan carabi ahaan idhaanka waxaa la yidhaahdaa in haraggii iyo wixii lamidka ahaa yani subag iyo wax noocaas oo kalaa la maryo oo lagu jilciyo marka beenintu marka waa un maaragtay fudayd fudaydsigii iyo tasaahulkii un qeyb kamida waa iyo gaalnimadaas la samaynayo alla wuxuu yidhi afa bihada alxadiidi antum mudhinuuna ma qur-aankan baad fududaysanaysaan baa allagu leeyahay marka waxay samaynayaan baa la inkirayaa gaaladii marka mudahanadii marnaba lama ogola marka waa taas ayadu ay diideen mudaaraadka laakiin marka daruuro ay jirto way bannaan tahay sida camaar ibnu yaasir uu sameeyey markay cadaabeen oo ay ku yiraahdeen kusii dayn mayno ilaa aada nebiga maxamed sala alla alay slam aada cayso markaasuu markaasaa caydi ka soo baxday si uu naftiisa u badbaadsado marka markii ay sii daayeen buu marka naftiisii u baqay oo iimaankiisa iyo diinkiisa u baqay rasuulku u tegey sala alla alay slam oo wixii ka dhacay buu weydiinaya wuxuu leey saasa iga dhacday rasuulka allow markaasaa rasuulka sal l slam wuxuu ku yidhi bal qalbigaada maxaad ka helaysaa see dareemaysaa markaasu wuxuu yidhi iimaankii waan ku xasilanah yani islaamnimadeedu waa maarata qalbiga waa iga buuxdaa markaasaa rasuulka sal l slm wuxuu ku yidhi in caaduu facud hadday soo noqdaan oo intay ku cadaabaan ay ku yiraahdaan maaragtay nebi maxamed cay wax noocaas oo kalea oo halkaa ay gaarto lagu cadaabaayo facud adiguna u noqo ruksaad u haysataa markaasaa alla aayadan soo dejiyey man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطmainu biliimaan qofkii alle ku gaalooba markii uu mu'min ahaa kadib qofkaas caradi alle iyo cadaab daran buu la kulmi doonaa sida ayadda akhirkeeda lagu sheegay laakiin yaa laga soo reebay ilaa man ukriha moogi qof la qasbay moogi wa qalbuhu muطmainu biliimaani qalbigiisuna uu ku xasilan yahay iimaankii qofkaasi marka waa macduur haddii waa lagu dilayaa la yidhaahdo ama xubnaada qaar baa la goynaa la yidhaha iyo wax lamida oo halkaas ay gaarto oo qofkii handadaaddaa samaynayan uu yahay qof waxaa awoodu leh markaa qofkaasi waa mukrah waa qof la qasbay cudurdaar buu leeyahay inuu macnaha gaalnimada ku hadlo isagoo qalbigiisu uu ku xasilan yahay iimaanka marka waa iska gaaloobaya cayaar cayaar baa u gaaloobaya wax la yidhaha ma jirto qofku hadduu cayaar cayaar ku gaaloobo waa man sharaxa bilkufri sadran iyay soo gelaysaa qof maarata qalbigiisii iyo laabtiisii ay u waasic noqotay gaalnimadii fa calayhim ghadabu min allahi walahum cadaabu cadiim yani caro alle yaa dushooda ah cadaab daranna waa leeyihiin sheikhu wuxuu leeyahay sababta marka ayadan ay kusoo degtay ayadan suurat nacli ku jirto man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطmainu biliimaan waa qisadii camaar ibnu yaasir buu leeyahay marka mudaaraad bay ka eed isaga oo arrinkaas aadka u daran yuu maarata iska difaacay markaasuu tan ku dhaca waa ruqsugu haystaa qofku marka haddii halkaas ay gaarto laakiin casiimada in lasii qaato yaa maarata iyaduna sii fiican oo aan laga yeelin hadalka ibn mascuud ee ah in rasuulka sal slm uu yidhi almar-u maca man axaba qofku wuxuu la jirayaa qofka uu jecel yahay waa qaacido weyn buu leeyahay sheikhu oo rasuulka sal slm uu sheegay in qofkii lala soo kulminayo aakhiro dadki uu jeclaa maalinka qiyaamaha hadduu muminiinta jeclaana jannaduu la gelaya hadduu gaalada jeclaana naartuu la gelaya haddaba jacaylka qofka muslimka ahi dadka muslimiinta unbuu maaragtay u jehaysan yahay muslimiinta unbuu jeclaadaa naciibkiisuna gaaladu u jehaysan yahay oo u necbaadaa xadiidna waxaa ku jirtay in nin uu weydiiyey rasuulka sal slam saacaddii iyo wakhtiga ay dhacayso goormaa qiyaamihii dhacaya ayuu yiri markaasuu ku yiri rasuulku sala allahu alay wasalam wamaa acdadta lahaa oo qiyaamahaas maxaad u diyaarsatay qaal wuxuu yidhi laa shay-a wax saasa maaha yuu leeyahay ilaa anii uxibu allaha wa rasuulahu laakiin alle iyo rasuul baan jeclaha buu yidhi faqaala wuxuu yidhi rasuulku sala alla ly slam anta maca man axbabta adigu waxaad la jirtaa duulka aada jeclaatay marka muminiinta iyo rasuulkii sal slam yaad la jiri doontaa bukhaari muslim baa wariyey qofka muslimkaa marka uma banaana inuu gaaladii jeclaado maxaa yeelay qofka waxaa lala soo kulminayaa dadka uu jecel yahay maalinka qiyaamaha laakiin dadka zamankan hadda aan joogno oo iska aakhiru zamaankaa ku hadlaayoo leh dadka o dhan jeclaada dadka o dhan aadan baa dhalay xagiin ka aadayan marka xadiidkan iyo aayadahan kuwaasi ama waa juhaal basiiradooda alla uu baabi'iyo in dhoolayaal uu ka dhiga xagga qalbiga ama waa dad munaafiqnimo iyo gaalnimo u qarsoonta simankan waxaaba soo baxaba waxa la yidhaha insaaniyo qof walba wuxuu rabo iska aaminsanaado maarata haddii xataa wax samanfalaya la samaynayo waxaa lagu leemaya insaaniyada loo samaynaya qofku wuxuu rabo iska aaminsanaado dee qo- taasna qofku muslimka waxba ka heli maayo qofku muslimka waxaa la rabaa markuu dad masaakiina taageerayo inuu allah ula jeedo oo qalbigiisu uu alla milicsanaayo oo uu aakhiro ajir ka raadinayo waxaan ula baxaayo oo uu alla ugu dhowaanayo marka waa in laga digtoonaadaa zamankan waxa la faafinayo oo la leeyahay insaaniya insaaniya oo diinkii alla la rabo in lagu bedelo wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online